جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصبح تلاذا تاريخ هجريغنا وكوي لباتنك ربيع الأول سنة كون أفر بقول فرتن يلي هجريغا كسو دوادا قدبدا وقود دور كران وورك سبحانه faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay sargaal yugandhees ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiya degmadaas askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamulka islaamiga ee degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa tartan qur-aan ah u qabtay ardayda qaar ka mid a maraakista degmadaas qaar ka mid a wilaadda wilaayaadka islaamiga ayaa boogaadiyey beecadii beesha reewaashir maarka ay la gashay mujaahidiinta ardayda markaska khadiija bintu khuwaylad ayaa u gudbay fatro cusub oo waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa walaac xoogan ka muujiyey hubka ay dowladda ridada masar ku wareejisay kooxda ridada soomaaliya sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan maqaal ku aadan dowladaha reer galbeedka oo ka walaacsan in soomaaliya ay u soo hijroodaan dhallinyarada muslimiinta ee jihaadoonka جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay sargaal yugandheesa oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada shabeellada hoose waxaana qaraxaasi lala beegsaday kolonyo kufaarta afrikaanta oo muddo ku dhow toddobaad waddadaasi ku lugeynaya qaraxa ayaa haleelay askar kufaarta afrikaanta oo lugeynayay kuwaasi oo ka horreeyey gaadiidka ay wataan waxaana qaraxaasi ku baktiyey laba sarkaal oo yugandhees ah kuwaasi oo ahaa miyanbaarayaal sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow dhanka banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee dulaadka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah gadow qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada caalwaaqe gadow ayaa lala egtay maleeshiyaadka ridada booliiska ee ku sugan degmadaasi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool geesiyada tawxiidka ee bariga afrika ayaa wakhti walba fuliya howlgallo kala duwan oo lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid yaasir fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiya degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socotay degmooyinka wilaayada hiiraan ayaa markan waxaa ka faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaasi in ka badan boqol ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay mashruuca sakada ee laga fuliyey degmada ceel cali waxaana xoolaha oo isugu jira geel iyo ari qofkiiba la siinayey min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siinayey min shan neef oo ari ah nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool iyo nabadoon cabdulaahi colaad ayaa goobta sakada xoolaha laga qeybanayay ee ceel cali kula hadlay dadkii sakada la siiyey nimcooyinkiisa ay ka mid yihiin midda maanta aan hor taagannahay allahaas ayaan u mahad celinaynaa maanta waxaan taaganahay saka bixinta ee muxaafadada ceel cali walaayada islaamiga hiiraan ayadoo lagu bixinow haya geel iyo ari ayna ka qayb qaadanow haysa tiro ilaa boqol qof iyo wax ka badan ilaahay baan ugu mahad celinaynaa meelaha hadda ay joogaan murtadiinta iyo gaaladana kama aan jirto waa dhulka keliya ilaahay shareecadiisa lagu maamulaya ee arkaantiisa lagu fulinaayo waa rugni arkaanta islaamka ka mid ah ee xoolahan maanta la qaybinaayo si amni iyo barwaaqo leh si nabadgelyo leh wax isqaqabsi aysan jirin aa nin walba ilaahay wuxuu ugu calfay meeshaas uu ugu qaadanayaa waxyaabaha oo islaamiga gaalada ma rabta waxaan oo arigaan la bixinaa geelaan la bixinaa ilaahay kitaabkiisa kor loo qaadaa gaalada ma rabto meelaha cadow as haysto waad dareemi kartiin waxaa nooga dhow hadda degmada beledweynaa nooga dhow waxyaabaha oo ka jirana waad dareemi kartiin amniga aan dareemayn markii walaayaadkaan soo dhex galna ilaahay kitaabkiisa aan qaadanno waa kuwii ku cuso wax lagu cusoon waxaa ka jira kitaabka ilaahay midigtana ku qaadanna deegaanka dadka jooga gaar ahaan reeceal caliyow ammaanka aan haysanna ilaahay aan ugu shukrinna qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii sakada la siiyey oo la hadlay idaacadda andalus ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen xoolaha sakada ah ee la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta anigu ah cabdi cilmi isaaq oo joogo degmada ceel cali halkan maanta waxaa lagu qaybiyey gaawaadka geela waa ilaahay mahadiis geelaas waxay ugu soo hal geela oo aan halkan layga siiyey waa ilaahay mahadiis Ee, mujaahidiinta ayaa alla ka sukuma haddas iskale ayaga gaawaadkaas qaaday ayagaana ummadaas sii u haya aan hal neefoo geelaan helay ee waanu ku mahadsan yihin ku nool degmada ceel calay mujaahidiinta oola ay bixinayso sikabaad ayaan maaragtay dhex joognaa maalin geelle iyaa lii siiyey oo shan jir ah wiishii geel ugu fiicneed ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiinta kor allah ka dhigay intii dhiibtana waxa qaar qab allah ka siiyo iimaanka allah ku sugo arsaaqadana allah u furo intaas waan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiintana tii guul iyo baraaro ku noolaad allah ka dhigo bismillahi raxmaan raxiim anoo maxamed cilmi xuseen oo jooga degmada ceel cali anagoo helay hal afar jir ah ilaahay baa ku mahadsan xoolahaas dadkii laga soo qaaday ilaahay baa cabdillah u barkay intooda mujaahidiinta waxa qaybisana ilaahay koraa ka dhigay gaaladan allah jibiyey
احمد اسحاق فرح عال عالم ما انت معناها سكوان اللي غيبنا aye maxaa lagu siimaan ايري شنف ايري shan neef ariya lagu siimaa اه horey waxaa sidan oo kale sakada xoolaha nool ee sanadkan kaga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo la siiyey boqolaal neef oo isugu jira geel iyo ari mahadsanid cabdi qani maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa tartan qur-aana u qabtay ardayda qaar ka mid a maraakista degmadaas bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inoo haya wuxuu ahaa tartan u dhexeeyey laba ka mid ah madaariista waxbarasho ee ku yaala degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose madaariista kale ah nuurul cilmi iyo mucaaisha waxay gabdhuhu ku tartamayeen shanta jus ee qur-aanka kariimka kaas oo u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe wuxuu yimid kadib dadaal xooggan oo ay bixiyeen haweenka madaariistan iyo dardargelin uu maamulka ku sameeyey dhiirigelinta barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa marka hore aan dhegaysano qaar ka mid ah cododka gabdhihii ka qayb galay tartanka qur-aanka kariimka ee ka dhaca degmada badhaadhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون maamulka islaamiga ah ee mandaqada joorre oo soo agaasimay tartankan ayaa ugu dambeyn qabtay xaflad gebagabo u aheyd oo lagu dhiirigelinayay ardayda waxaana la abaalmariyey ardaydii ku soo baxday kaalmaha hore ee ugu horreeyay guulaystayaasha tartanka maanta waxaanu fidhinaa ardaydii labadii madaraso oo degmada badhaadh ay ku tartameen ayna ku tartameen kitaabka qur-aanka kariimka shanta jiso labada madaaris tartantay waxaa la kala yidhaahdaa madrasata nuuralcilmi iyo madrasata umana caisha musaabaqadaas ay ka dhacday degmada badhaadhe oo soo qaban qabayey markasa dacwada kaalamaha waxaa kala galay saddex gabdhood kaalinta koowaad waxaa galay shaahid mahad cabdi shaahid waxay ka socotaa madarasada nuurul cilmi kitaab qur-aan iyo konton doolara lagu abaalmariyey kaalinta labaad waa madrasada nuurul cilmiga gashay adimiin bishaar waxaa lagu abaalmariyey kitaab qur-aan iyo lacag soddon doolar ah kaalinta saddexaad waxaa gashay maxamed maxamuud aadan dood ay leeyihiin oo madrasada axisha ka socoto waliba waxay ku caawisay kitaab qur-aan iyo labaatan doolar munaasabadan waxaa goobjoog ahaa marti sharaf kala duwan oo iyaguna aada u soo dhoweeyey mashruucan waxaana mid ka mid a nabadoonnada degmada badhaadhe uu bogaadiyey tartanka kor loogu qaadayo waxbarashada iyo xoojinteeda anigu magacay waxaa la yidhahdaa maxamed cali maxamed nabadoonka odayaasha waxaa kamid ahay badhaadhe degmada waxaa lagu qabtay xaflad aada u wanaagsan oo aada u qiimo badan oo walaayada badhaadhe ee qabatay xafladaas xaflad aada u qiimo badan baa meesha ka dhacday dadkii halkaa joogay aada ay u qiiroodeen waxaa kaloo farxad inoo ah in qur-aanka kariimka ay ku tartamayaan degmada iyadana farxad gooni bay noo tahay sababtoo ah juhdi baa la geliyey aqoon bay yeesheen waxbay barteen maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay diiradda saarayeen xoojinta dadaalada waxbarasho iyo kobcinta garaadka bulshada si ay dadka u ahaadaan kuwa wacyigoodu sareeyo oo ahmiyad gaar ah siiya waxbarashada iyo fahamka shareecada islaamka mahadsanid bashiir qaar ka mid a wulaada wilaayaadka islaamiga ayaa boogaadiyey beecadii beesha reew ashirmaarka ay la galeen mujaahidiinta casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gada iyo beesha reer waasharmaake oo beeco kula gashay mujaahidiinta ayaa waxaa bogaadiyey wilaayada wilaayaadka islaamiga kuwaas oo kasoo qaybgalay munaasabadan aadka u qiimaha badan ugu horeyn waxaa madasha munaasabada kelimad dardaaran u badnay ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga gado sheekh luqmaan abu anas waxaan idin dardaarmiyaa asabr walmusaabara waxaad sheegateen oo aad maanta marqoote nooga dhigteen inaad jihaadka hormuud nooga noqonaysaan taa waxaa ka imaan doonto in laydinku colaadiyo dad shalay idiin jeclaayna beri ina idin nacaan ayaa ka imaan doonto waxaa la rabaa in guntiga dhagaxa laga dhigto in adkaysi la samaysto in waxaa weeyaan loo diyaar garoobo waxaa weeyaan saxaabadii nebi maxamed hogaaminay calayhi salaatu wasalaam jidkii lagu dhibay in loo diyaar garoobo maxaa yeelay jidkan jihaadku waan marayaa nimcana waa igu hordhabanaya ma jirta macnaha waa lagu itixaami maalkaada iyo naftaadana waa loo dhigan waxaa loo baahan yahay marka sabar iyo dulqaad iyo taxamul iyo adkaysi iyo geesinimo ina waxaa weeyaan sabab aad ugu noqotaan ummaddan jihaadka ina horseed ugu noqotaan insha allahu tacaala waxaanu idhi ma gabyo ma geeraaro waa gacan bidxeeyaaye galabtoo golotay iyo tira godolka yaa tuuj waxaanu ula gol leeyahay haddien idiin garowsiiyo gunta reer ogaas gobonnimada waa loo dhintaa goor iyo ayaan nin uu gaajo mooyaan nin kale waa ka garanuug waxaanu ula gol leeyahay haddien idiin garowsiiyo waa nima go'aankoodu yahay diinta garab siiyo gool bay gowraci nimaan gaajo weyn qabin waa niman ilaahay galladay dunida guudkeeda jihaadka galo ilaah garabna siina insha allahu tacala sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish taariikhdii jihaadkii soomaaliya meesha aad kaga jirtaan reewaas jarmaarke waxaad tihiin ugaasiinii beesha sade maanta dowladda idinkaa laidiin soo xiray idinkaas shalayba usha u hayay beeshaan idinka hogaaminaya maantana waxaa laidinka doonaya biidni illahi tabaaraka wa tacaala hogaankii inaad u qaadaan oo raayada towxiidka oo aadna tustaan beesha sade oo isku xiran oo idinkuna hoggaan aad u tihiin oo ilaahay kitaabkiisa horkacayo inaad jihaadka hormuud ka noqotaanoo cadowga ilaahay dhulkeenna gobolkan maanta aan joogno wilaayadan degmooyinkii ama muxaafadaadkii ee gobolkaanu lahaa cadow yaa wada fadhiya sidii looga kici lahaa marka inaad sabab u noqotaanaan rabnaa biidni illahi tabaraka wa tacala ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada lagu soo xiriyey kulankan ballaaran ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waxaan bogaadinayaa beesha mowqifka iyo moogtahay sharafta iyo khayrka ilaahay subhana tacaala maanta u waafajiyey ilaahay subhana tacaala ha xifdiyo ehelkooda iyo maalkooda iyo waxa weyn awlaadooda allah u xifdiyo maanta xaqiiqatan waxay doorteen dariiq fiican ayay doorteen waddadan dadka qaaday ee doortay oo ilaahay subhana tacaala waxa weeyaan u run sheegay maxay la kulmeen waxaa tusaale noogu filan saxaabadii nebi maxamed sal allahu calayh wasalam oo qaarkood maanta waxa weeyaan magaca ay dowladu waa noogu tahay iyagoo aqiliyo ah oo yar ayay waxa weeyaan ilaahay subhana tacaala u run sheegeen nebi maxamed sal slam ee beeco la galeen waxay qaateen diinta ilahi subana taala in nusraynayaan wuxuu gaarsiiyey ilaahi subana tacaala iyagoo noolnool oo sidan oo kale u joogo annagoo hadda aan u joogna u joogo in janno loogu bishaarayo ilahi subana taala gaarsiiyey beesha waxaa leenaha jazaahum allahu khayran mowqifkaas marka aad qaadateen hadday ogaada waxa weeyaan sharaftaasi iyo cizigaas ayaa lagu helaa kulankan oo ahaa mis ciyaartalaad loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gada iyo beesha reer waasharmaake ayaa beesha waxay uga haraysanaysay garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika kaasoo beeco kula gashay mujaahidiinta mahadsanid cazaam ardayda markaska khadiija bintu khuweylad ayaa u gudbay fatro cusub oo waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada xiindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan abuusheyba warbixintan inoo diyaariyey gudaha markiska khadiijatu binti khoylad ee degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay dumarka daaciyaadka ee loo diyaarinayo oo ka gudbay marxaladii saddexaad ee diinbarashada machadkaasi munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada culimaadudiin waxgarad iyo ardayda xafladda loo qabtay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen gabdhaha dhigta markiska islamarkaana loo diyaarinayo ducaadda deegaanka inay noqdaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي الفاضلة
اسمي ماريا محمد وما اسمك
اسمي حليمة عثمان ما هي أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر ومتى وقعت
أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر هي معركة بدر وفي صباح يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى culimmadii la dardaarantay dumarka diinbarashada uga socota markiiska khadiijatu bint khoylad afar ciise degmada xindheere waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulmelik oo culimmada wilaayada qayb ka ah gabdho waxaa tii lagu soo dadaalay waalidkood ku soo dadaalay maktabka waxbarashada ee degmada xiindheere ku soo dadaalay naftoodii u dadaalayaa tihiin waxaa la rabaa cilmiga inuu ka muuqdo walaalayaalow dad badanoo waxaa jira inta wax la bara cilmiga ka muuqa waayey waxaa la rabaa ummadda aan maanta waxbaran in dhaqankiinu ka bedelnaado akhlaaqdiinu inay ka bedelnaato bulshada inaad wax ka bedelantaan la yidhaha qofkaan xaguu ka yimid gabdhihii macad ka soo baxay waayo gabdhihii daaciyaadka ahay waa dadka diinta ugu yeeraayo bilaahi calaykum ka warrama ayadoo intaas meeshaan aad wax ku barahaydeen ka horna aad wax soo barateen haddaad kuwii juhaashahay oo ayuga la raba inaad badbaadidaan idinka aad ka daraataan ka warrama soo nasiib darra maa arrintaas waxaan dhihi lahay guryihiinna wax ka bedela ilmihiinna wax ka bedela waalidkiina wax ka bedela magaalada maanta ilaahay subxaana wa tacaala aan rajayhina inuu idiin soo saaro wax ka bedela nabuudda jaatiin waxaa tihiin dadkii qudwada laga dhiga lahay ee ilaahay degmadan u soo saaray ee aan doonayno biidni illaahi baari dumarkooda iyo raggooda rijaashooda inay ku badbaadaan dadkaan doonayna yaatiin bandhiga waxbarashada gabdhaha oo muddo socday ayaa waxaa bogaadiyey waxgaradkii iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadaasi nabadoon xirsigeedii oo isna mikrofon ka qaatay ayaa sida tan ula dardaarmay dumarka munaasabadda loo qabtay in la isku daydaa la rabaa oo adinka la idinkaga daydo wanaagga adinkuna inaad sii wadaan diinta dhaxal baan u haysannaa cilmiga dhaxal baan u haysannaa ciddii aan ka dhaxalnana maanta isweydiin mayno waanu wada naqaan gabdhow aan dadaalno weliba dadkiinaan dugsi jooga xayndheere waxaan rabnaa in mataqaanaa horumar aan gaarno oon gudbino waxbarasho ilaahay looga cabsanayo ummadda mataqaanaa jahliga looga saarayo inaan horumarkaas gaarno waxaan maanta rabnaa wax kasta ee wanaaga ee cilmi ah in adinka laydinkaga daydo ayaanu doonaynaa waxaan rabnaa inaan idinku faanno waxaanu rabnaa inaadna hormadidiin
dhowaan ayay ahayd markii degmada xeelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud lagu qabtay xaflad ballaaran oo ku saabsan dumarka ducaadda loo diyaarinayo ee machadka khadiijatu bint khoylad oo muddadii labada sanno ee loogu talagalay dhammaystay halka kuwa degmada xiindheerena hal fatro keliya ay uga harsan tahay mahadsanid abusheyba maamul goboleedka ashaad radirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa walaa xoogan ka muujiyey hubka ay dowladda ridada masar ku wareejisay kooxda ridada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya iyadoo dhowaan dowladda ridada ah ee masar ay hub ka wareejisay kooxda ridada soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi ka soo horjeestay maamulka gaalaraaca ah ee somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa wuxuu maamulkani walaa xoogan ka muujiyey hubka dowladda masar ay siisay kooxda ridada ee xasan gurgurte war ka soo baxay waxa ay ugu yeeraan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay aad kaga walaacsan tahay inuu hubkaasi uu gacanta u galo qabaa'ilka waxay ku eedeeyeen kooxda ridada ee xasan gurgurta inaysan awood u lahayn inay qaadaan mas-uuliyadda hubkaasi maamulka riddada somalilan ayaa sidoo kale cambaareeyey dowladda masar inay hub noocaas ah ay soo geliyaan soomaaliya islamarkaana ay ku wareejiyaan kooxda riddada hadalka ka soo yeeray maamulka ashaadulla dirirka ah ee somalilan ayaa imaanaya kadib markii masar iyo hub ku deeqday kooxda riddada murtad gurgurte iyadoo sidoo kale dhowaan dowladda riddada masar ay muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi aad buu u mahadsan yahay marwaan ugu dambeyntii waxaad ku soo dhowaataan maqaal ku aadan dowladaha reer galbeedka oo ka walaacsan in soomaaliya ay usoo hijroodaan dhallinyarada muslimiinta ee jihaad doonka ah mar kale warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman maqaalkan oo cinwaan looga dhigay jiil cusub oo jihaadoon ah ma ku soo qulquli doonaa soomaaliya kaasoo isdultaag ku sameynaya fashilka dulhoganaya dagaalka ashaadaladirnimo ee saliibiyiintu ay ka wadaan soomaaliya iyo sida dhallinyarada muslimiinta u baraarugeen ugana qorsheynayaan inay u soo hijroodaan dhulalka jihaadka si ay uga qayb qaataan halganka la doonayo in lagu soo celiyo sharaftii iyo majdigii muslimiinta warbixintan oo ay qortay shabakad lagu magacaabo anhed ayaa lagu yidhi sannadkii labada kun iyo toddobadii laba iyo labaatan kun askari oo ka socda midowda afrika ayaa la keenay soomaaliya si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee muqdisho balse dhammaadka sannadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa lagu wadaa inay baxaan waxaana jirta cabsi ah in al-shabaab ay la wareegi karto oo ay qalqal geliso dalalka deriska ah maqaalka ayaa soo gudbinaya baraaruga iyo sida saxwada jihaadiga ugu faaftay waddooyinka dalalka reer galbeedka si gaara wuxuu qoraaga tusaale ugu soo qaadanayaa london halkaasoo ay ku nool yihiin culimo iyo ducaad waaweyn oo ku baaqa fikirka jihaadka dhallinyarada muslimiinta ah ee ingiriiska ku noolna ku taxriidiya inay u hijroodaan waddamada uu jihaadka ka socdo ee lagula dagaalamayo kufaarta iyo dabliilfyadooda wuxuu qoraagu leeyahay london waxay mar horeba hoy u noqotay ducaadda faafiya fikradaha jihaadiga ah sida abuqataata al filistiini abu muscab assuuri hane assibaaci iyo abu xamse al misri laakiin waxa ay sidoo kale soo saartay jiil xag jir ah oo ku hadla luqadda ingiriisiga kuwaasoo bar kulan ka dhigtay dhismo loo yaqaan lison green oo dhaca isla xaafadda uu ku yaallo aqalka baarlamaanka ingiriiska dhallinyaro badan oo aagga ku koray waxay ahaayeen kuwa aad u da'yar oo inta badan aan ka warhaynin dagaaladii afghanistan iyo bosniya laakiin waxay ku milmeen tayaaraadkii jihaadiga ee ka dhashay axdaaftaasi burburkii dowladdii maxamed siyaad bare sannadkii kun iyo sagaal boqol koo iyo sagaashankii waxaa ka dhashay colaad ba'an ugu dambayntiina rabitaanka nabadda iyo kala dambaynta ay u hamu qabeen dadka soomaaliyeed waxay keentay inay soo baxaan midoogii maxaakiimta islaamiga kooxdan oo ay aasaaseen culimaadudiinka ayaa caasimadda muqdisho ku soo dabaashay amni iyo kala dambayn waxayna ku guulaysteen inay dalka ka saaraan qabqablayaashii c i a da soo abaabushay sannadkii labada kun iyo lixdii tani waxay u ahayd farxad maadaama jiil cusub oo muslimiin british ah ay ku soo koreen sheekooyinka jihaadiyiin ka soo jeeda waddamada reer galbeedka oo ka soo dagaalamay dalalka afghanistan bosniya iyo shiishaan waxay aad u jeclaayeen inay ku daydaan waxayna markan fursad ka dhex arkeen soomaaliya ayuu leeyahay qoraaga maqaalka kadib markii ay soomaaliya noqotay saaxa ka mid ah furimaha jihaadka ee goob laga hirgeliyey sharciga islaamka dhallinyaro badan ayaa go'aansaday inay soo hijroodaan waxaana maqaalka anheyd lagu sheegay in arrintaas ay hormuud ka ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo ku dhiirigelinaya walaalahooda kale ee muslimiinta inay qaadaan dhabaha hijrada qoraagu wuxuu leeyahay waxaa arrintaasi ku dhiirigeliyay cabdulmajiid oo ah nin af soomaaliga ku hadla oo british ah kaasoo soo jiiday dhallinyaro badan sida bilaal barjaawi barjaawi wuxuu ahaa nin adag oo dagaalyahan ah sidaas darteed wuxuu soo jiitay dhallinyaro badan oo isku koox ay ahaayeen waxayna u soo safreen soomaaliya sannadkii labada kun iyo toddobadii dad badan ayaa u riyaaqay maalmihii ay muqdisho ku hoos jirtay xukunkii maxkamadaha islaamiga balse xukunkaas ayaanan sii waarin kadib markii dowladda itoobiya oo aanan ku qancin nidaamka islaamiga ee soo ifbaxay meesha ka saartay maxaakiimta waxayna dib u soo celisay dagaaloogayaashii oo ku soo laabtay caasimadda duulaankii xabashida wuxuu bannaanka soo dhigay awood kale oo daahsooneed oo ah xarakatu shabaabul mujaahidiin kuwaasoo u istaagay dagaalka ka dhanka xabishida maqaalkan uu qoray mowqican laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay in dhallinyaradii xilligaasi timid saaxada jihaadka soomaaliya ay ku guulaysteen inay fikirka jihaadiga ay gaarsiiyaan kuwo badan oo ku nool ingiriiska waxaana qoraaga maqaalka uu sheegay in qaarkood oo soomaaliya ku shahiiday aysan masiiradooda ku istaagin halkaasi balse ay ka tageen dhallinyaro kale oo qaaday dhabihii ay ku shahiideen qaar ka mid ah dhallinyaradii aysan u suurtagelin inay gaaraan dhulalka jihaadka ayuu sheegay inay fuliyeen howlgallo keligii duunnimo sida miijal adibalaaja oo saaxiib dhowla ahaa qaar ka mid ah dhallinyaradii usoo hijrooday soomaaliya adibalaaja ayaa isku dayay inuu ku biiro al-shabaab balse markii ay ku adkaatay hijrada ayuu askari ingiriisa ku dilay xaafadda welij sannadkii labada kun saddex iyo tobankii gebagabadii ayaa maqaalkan lagu sheegay in jihaadka soomaaliya uu baraarujiyey dhallinyaro badan sidoo kalena dhacdooyinka hadda ka socda filistiin ay hurdada ka sii kiciyeen dhallinyarada muslimiinta haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegta soomaaliya ay suurtagal tahay in jiil hor leh oo jihaad doon ah uu ku soo qulqulo geeska afrika waxaan ka soo sheekeynay saameynta ka dhalatay hanaqaadkii al-shabaab wakhtigaas waxay madaxda u muuqdeen kuwa aad ugu mashquulsanaa khatarta ka imaanaysay afghanistaan iyo ciraaq iyo la tacaalidda weeraro la mid ah kuwii london ka dhacay toddobadii julaay sannadkii labada kun iyo shantii maanta waxaan ku jirnaa xaaladtaa la mid ah waxaana xiisadda sii kicisay wadciga argagaxa leh ee filistiin dhallinyarada muslimiinta ayaa daawanaya warbaahinta reer galbeedka oo ka caraysan gumaadka uu ruushka ka geysanayo isbitaallada dalka yukrein dhanka kalena aysan dheg jalaq u siinayn xasuuqa ay israa'il ka geysanayso isbitaallada khaza sidaas darteed dhallinyarada muslimiintu waxay isku arkaan kuwa dib uga dhacay dunida oo qiimo beelay ayna lama huraan tahay inay fadhiga ka kacaan waxayna tusaale u arkaan daalibaan oo ka adkaatay maraykanka dalkeedana xoraysatay aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu